gudoomiyaha hay-adda sodmaa maxamuud macalin ayaa maanta labaiyo toban gaari oo sida shixnado macaawine ah waxa uu gaarsiiyey degmada masaajid cali guduud ee gobolka hirshabeelada dhexe halkaasu ay ku noolyihiin qoysas danyar oo ay saameysay abaaraha iyo colaadaha ay ka jira dalka waxaan joognaa maanta degmada masaajid cali guduud oo runtii aan kugula suuganaha mudana gudoomiye gudoomiye saylax cumar oo runtii aan ognahay shaqada aad halkan ka hayso hadday naqato difaaca dalka iyo hadday naqato runtii guud ahaan iyo dadka masaakiinta iyo abaaraha dalka ka jira sad uga qayb qaadanaysaan annaga ka sodma ahaan waxaan maanta halkan kugula wareejinaynaa labaiyo toban baabuur oo wado raashinka noocyadiisa kala duwan iyo hoy intaba kaliya ma ahan inay raashinka noocyadiisa kala duwan wadaane hoyna way wadaan oo waxay wadaan dhar iyo mataqaana waxay wadaan alaab loogu talagalay in guryaha degdega laga samaysto mudana guddoomiye soo dhowow waxaan rabaa inaan kugu wareejiyo waxaan runtii kugu ammaanayaa shaqada culus ooad ka haysid degmadan iyo iyo inta ku hareereysanba oo shaqo xoogan aad uga jirtid waana kugu garab siinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo runtii abaaro ay ku haysane indhehe inaan ku aragna aad iyo aad umahadsantaa kusoo gudoomiyaha degmada masaajid cali guduud saylax cumar ayaa u mahad celiyay hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma runtii waxaan ka mahad celinaynaa raashinka gargaarka oo ina soo gaarsiiyeen maadaaman ay tahay xilligii aan ugu baahi badnayn maanta ay tahay oo abaar iyo colaad ay isku faanaqmeen sidaas darteed waxaa mudane gudoomiye waa kaa gudoomay raashinka gargaarka oo aada soo gaartay dadkan tabaalaysan oo colaadda iyo abaarta ay daashadeen mar labaad inta aad wakiilka ka tahay oo dowladda qaranka iyo midda macalisteedkana waa u hadcelinaya si kastaba ahaatee hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa wada dadaalo bani-aadinimo oo ku saabsan caawinta dadka ay saameysay abaaraha iyo colaadaha ee ku nool gobolka shabeellada dhexe